waxaan jecelnaha in musqulahaas nolo dayactiro ama musqulo cusub naloo sameeyo dadkan waa dad iska nugul waa dad ay soo saamaysay biyihii fatahaadii hadda dhowdhacaysay barakacyaasha ku nool kaamamka ku yaala magaalada jowhar waxaa soo food saartay xaalad hoyxumo ah kadib curashada xilliga xagaaga oo dabaylo xoogan ay jiraan arrintaasi ayaa saameyn weyn ku yeelatay noloshooda qaar ka mid ah maamulka kaamam ku yaala magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey xaaladda nololeed ee ay wajahayaan bulshadaasi
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa faadmo faarax jimcaale dadkan waa dad iska nugul waa dad ay soo saamaysay biyihii fatahaadii hadda dhowdhacaysay marka waa dad soo barakacay oo fatahaad aad u dhibaataysay oo isugu jiraan naafo hooyo uur leh marka dadkaas way iska dhibaataysan yihiin inta aan aragnay bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdiqaadir axmed cumar barre gudoomiyaha kaamka alla'aamin badda caas insha allahu tacaala anigoo jaanadka codsigan maanta ka faa'iidaysanaa kuna hadlaya magaca gudoomiyaha kaamka alla'aamin waxaan ka codsanaa xoogaa musqulihii ayaa xoogaa burbur naga taabtay oo yar waxaan jecelnaha in musqulahaas nolo dayactiro ama musqulo cusub naloo sameeyo insha allahu tacaala waa mahadsantihiin bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah gudoomiyaha daryeel baddacas awalan oo magacaygana yahay xasan muxuu cabdulaahi waxaan rabnaa marka bini'aadamka baayadiisu ma dhammaato waxyaabaha kaloon tawanaynana insha allah inloogu soo siyaadiyaan intaas ayaa xilliyada xagaaga ayaa xaalad adagi soo food saartaa dadka barakacyaasha ah ee ku jira kaamamka iyaga oo la daala dhacaya helitaanka nolosha aas-aasiga ah ayaa waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay dabaylaha xooggan ee dhacaya